horta waxay ahayd shirkani shir madaxda afrika oo isugu imaanaysay madaxweynayaasha afrika waa waa shir sanad kasta la qabto waa shirkii soddon iyo labaad ee madaxda afrikaanku isugu yimaadaan soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii midooda africa iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray o a u marka madaxweyne madaxweyne kastoo soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada soomaaliyeed in shirkaa laga qayb galo horta madaxweynayaashaas afrika isugu yimaadeen adduunka kalena ka qayb galo maxay ka soo faa'iday waxay ka soo faa'iday ka sokow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweynayaasha kale oo dalalka kale iska soo qaybgelaya waxay madaxweynuhu uu wakhti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga warramay in ay soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan waraysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aada uga hadlay oo u ammaanay kaalinta afrika ay kaga jirto kaalmaynta xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhuridda ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo oo ciidamada amisom noloshooda ku waayey si ay soomaaliya uga taage uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto
midowda africa markii laga hadlaayo ciidamo badan oo hoos taga soomaaliya ayaa ka howlgala ciidamaduna waxaa la sheegay in dhimis lagu samay doono oo si ciidankii soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka arrintaa ma laysku soo qaaday oo ciidanka midooda africa xilli go-an ay ka baxayaan wadanka si gaara ayaa looga hadlay si guud loogama hadlin laakiin arrintaasi waa qorsho socota oo mar hore soo bilaabatay haddana sii socon doonta dowladda soomaaliyeed ayaa arrintaas hoggaamin doonta ayadaa ayaa soo diyaarinaysa qorshaha emisom ama ciidamada afrikaanku ay soomaaliya uga dambaysta uga bixi doonaan oo ay xilka iyo mas-uuliyadda maaragtay nabad nabadda dalka in la sugayo xasiloonidiisa lagu wareejin doono ciidamo soomaaliyeed taasi wakhti bay qaadanaysaa maxaa yeele waa in la helaa ciidamo soomaaliyeedoo si fiican u tababaran u qalabaysan u habaysan si ay ula wareegaan maaragtay nabadgelyada dalka iyo xasiloonidiisa waxqabadkooda hadda maxaa marka intii ay joogeen ma laysku soo qaaday amnigii soomaaliya intuu hadda maanta meesha u marayo isbahaleynta markii laga hadlaya ciidamada midooda africa waxyaabihii ay qabteen ha waa laysku soo qaaday waa laga hadlay waxaa la tilmaamay in ay ciidamada amisom ay la wareegeen iyagoo ciidamada soomaaliyeed kaashanaya inay la wareegeen boqolkiiba siddeetan dhulkii ay qolyaha argagixisada ah oo maaragtay dhibaatada jecel ay joogeen marka aad ayaa loo ammaanay waxqabadka ciidamada waxaana la tilmaamay in loo baahan yahay in lagala sii si sidaasi ka fiican wax looga qabto
sacaadta wasiir wasaaradda arrimaha dibadda waa ku cusub tahay shaqaduna waa shaqo bilowa maxaa is leedahay shaqada hadda cusub oo aad gashay hawshaan arrimaha dibadda inkastoo diblomaasi rogcadda aan aad tahay muddana ku dhex jirta arrimaha
shaqada shaqadii wasiiradii iga horreeyey ayaan ayaan sii wadi doonaa wasiiraha iga horreeyey shaqo soo qabtay wasiirkii ugu horreeyey maahi marka ilaa iyo intii waxaa loo yaqaano the third republic of somalia dowladdii saddexaad oo soomaaliya ay ka dhalatay ilaa iyo carta laga soo bilaabo ayaa wasiirra arrimo dibad waddanka joogeen maanta soo gaarsiiyeen meeshay joogto annaguna insha allah waxbaan ku daraynaa kuwa naga dambeeyana waxbay kusii dari doonaa